إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah weerar madaafiic ah ayaa lagu qaaday xero ciidamada dowladda federaalk ah oo ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa sii kordhay khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaallo maalintii shalay ka dhacay duleedka degmada muqokori ee gobolka hiiraan mid ka mid a wasiirada dowladda federaalka ayaa u geftay diinta islaamka iyadoo ku baaqday in la sharciyeeyo khudbasirada khasaare ayaa ka dhashay dadka uu kala soo duntay xaafad ka tirsan magaalada muqdisho waxaa xumaaday xiriirka u dhexeeya dowladaha jabuuti iyo itoobiya kadib markii masaafaruun lagu sameeyey muwaadiniin itoobiyaan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in boqolaal askari oo ka mid ah ciidankooda ilaa iyo hadda aan nolol iyo geeri lagu haynin madaxweynihii hore maraykanka jo baiden ayaa waxaa ku dhacay xanuunka kansarka
من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
waa kow iyo labaatanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda ah oo ku beegan sagaaliyo tobanka bisha shanaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weerar madaafiic ah ayaa lagu qaaday xero ciidamada dowladda federaalka oo ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka tiro madaafiica ku garaacay xerada ciidamada dowladda federaalka ah ee loo yaqaano hiilweyne taas oo ku taalla duleedka magaalada muqdisho waxaana jira khasaare kala duwan oo ka soo gaaray madaafiicda ku hoobatay xeradii ay ku sugnaayeen waxaa sii kordhay khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaallo maalintii shalay ka dhacay duleedka degmada muqokori ee gobolka hiiraan waxaana dhimashada ciidamada dowladda federaalka ay gaartay afartan iyo laba askari halka sidoo kalena dhaawacu u gaaray toddobaatan iyo lix kale waxaana saraakiisha dowladda federaalka uga dhimatay dagaaladii shalay ka dhacay duleedka magaalada muqokori ka mid ah cismaan muumin axmed oo loo yaqaano cismaan dheere kaas oo ahay sargaal ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka sidoo kale waxaa ka mid ahaa sargaal kale oo lagu magacaabo ibraahim xuseen candhoob saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ah ee lagu dilay dagaalkii shalay waxaa sidoo kale ka mid ah nin lagu magacaabi jiray xasan cabdulaahi siyaad oo ku magac dheerahay xasan mataan cabdi cabdulle maxamuud cabdulle raafey asna wuxuu ka mid ahaa dadkii ku baxay dagaalkii shalay ka dhacay duleedka moqokori sidoo kale waxaa halkaa ku naf waayey nin magaciisa lagu soo gaabiyey muumin biyow dagaaladii labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay duleedka magaalada moqokori ayaa waxaa dowladda federaalka ka soo gaaray khasaare baaxad leh iyadoo boqolaal askari ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen mid ka mid a wasiirada dowladda federaalka ah ayaa u geftay diinta islaamka iyadoo ku baaqday in la sharciyeeyo waxaa loogu yeero khudbasirada faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaalig macali cabdiweli khadiijo maxamed al makhsuumi oo ah wasiirka wasaaradda haweenka ee dowladda federaalka ayaa waxa ay ku baaqday in la sharciyeeyo guurka aan sharciga ahayn iyadoona qirtay in sanadkii hore wadooyinka muqdisho laga qaaday ku dhowaad boqol caruur ah waxa ay sidoo kale u gaftay haweenka soomaaliyeed iyadoona sheegtay in badankooda ay yihiin kuwa ku xiran guur aan sharci ahayn iyadoona isla xilligaas ku baaqday in degmo weliba oo ka tirsan magaalada muqdisho loo sameeyo wadaad u diiwaan gashan dowladda federaalk oo u fududeeya guurka aan sharciga ahayn tani ayay ku tilmaamtay mid iska caadi ah oo caalamka oo dhami ay ka jirto waxa ayna geesta kale xustay in sanadkii hore wadooyinka magaalada muqdisho laga qaaday ku dhowaad siddeetan iyo afar caruur ah gabdhaha soomaaliyeed u badnaan khudbasareeda lagu guursadaa qofkii ku aqbalaya inuu ku guursado khudbasareed ama official dhibaato male laakiin waxay tahay dhammaan hal system waaye waxaa jeclaan lahaa waxay tahay degmo walba inaa laga sameeyo shiikh oo la diiwaangeliyo oo laysan la siiyo oo sanadle ah oo la dhihi kara ninkaas wuu sharciyeysan yahay sida loo ogaado adduunkana way ka jirtaa maanta labada kun iyo labaatan iyo afartii sanadkii hore lasoo dhaafay sidai rabtaba ha ku noqoto laakiin siddeetan iyo afar caruur ah jidka lagu soo tuuray oo caruur ah oo la aqoonin meelay yihiin iyo caruurtay yihiin oo muqdisho keliya ku kooban hadalkan ay sheegtay khadiijo maxamed al maqsuumi ayaa ku dabafeelaya hadallo badan oo ay jeediyeen mas-uuliyiin badan oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasi oo ay meel kaga dhacayaan diinteena suuban uu allaah inoogu soo dhiibay nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam khasaare ayaa ka dhashay dadka waa kula soo duuntay xaafad ka tirsan magaalada muqdisho mubaarak cumar ayaa ka warramaya khasaare kala duwan ayaa ka dhashay kaawo kusoo dunta deg shaqaynayay taas oo ku taalla xaafadda waxarcadi ee magaalada muqdisho wararka ayaa tilmaamaya in kaawada ay soo duuntay xil aysan halkaa wax shaqaa ka socon iyadoona ay halkaasi ku waxyooloobeen laba ruux oo mid ka mid a dhintay halka mid kalena uu dhawac garab ah soo gaaray qaar kamid dadka ka shaqaynaya kaawada ayaa waxa ay sheegeen in wixii ka dambeeyey roobabkii xooganaa ee ku daayay degmooyinka magaalada muqdisho ee kaawada bilowday inay soo dunto islamarkaanaysan shaqada u socon si wanaagsan iyadoona xiliyada dambe dhacdooyinka ceenkaha laga duwaangelinayay kaawooyinka laga qoda dhagxaanta kuwaasoo ay mararka qaar waxyaale kasoo gaartay dadka ka shaqaynayay kaawada waxaa xumaaday xiriirka u dhexeeya dowladaha jabuuti iyo ethoobiya kadib markii masaafuriin lagu sameeyey muwaadiniin etoobiyaan ah faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya maxamed sheekh cali
kadib raafka ay xukuumadda dowladda jabuuti ku samaysay kumanaan etoobiyaan oo wadankaas ku joogay hab ogolaasho la-aana waxaa xumaaday xiriirkii ama cilaaqaadkii ka dhexeeyay dowladaha jabuuti iyo etoobiya dowladda xabashada etoobiya ayaa ka carootay tallaabadaasi waxayna haatan ku howlan tahay sidii ay u yareen lahayd ku tiirsanaanta dhanka ganacsiga ee jabuuti muwaadiniinta etoobiyaanka ah ee laga ceeriyey dalka jabuuti ayaa gaaraya lixdan kun oo shacab etoobiyaan ah oo aanan haysan sharciga dalkugalka jabuuti sida ay sheegtay dowladda dalkaas tallaabadan ayaa dhalisay caro ballaaran taasu sii hurisay khilaafka u dhexeeya dowladaha jabuuti iyo etoobiya musaafuriinta dadkan etoobiyaanka ah ayaa soo bilaabatay horaantii bishii lasoo dhaafay abriil ilaa iyo bishan mey dowladda jabuuti ayaa ku dhawaaqday oloole dalkaas looga saarayo dadka aqoonsiga waddankaas haysan jahwareer iyo saxmad xoogan ayaa laga soo sheegayaa xuduudaha galfaan iyo daywaale kumanaan etoobiyaan oo shaqooyin kala duwan ku haystay gudaha dalka jabuuti ayaa durbadiiba ka carariyay waddankaas maadaama awaamir culus ay dul dhigtay dowladda uu hogaamiye ismaaciil cumar geele xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in boqolaal askari oo ka tirsan ciidankooda aan ilaa iyo hadda nolol iyo geeri lagu haynin tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedanaya yaasir cabdallah xildhibaan xasan maxamed oo loo yaqaano xildhibaan firimbi ayaa sheegay in boqolaal ka mid ah ciidamada dowladda federaalka aan nolol iyo geeri lagu hayn wuxuu kaloo ka hadlay fashilka saddex sano kadib haysta xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka iyo meelihii ugu dambeeyey ee lagala wareegay dowladda federaalka oo ay askartooda ku jabeen xildhibaan firimbi ayaa sheegay in taliyayaasha ciidanka dowladda federaalka ay hor istaagi laayihiin askarta ay xukumaan iyagoo ka baqaya in la dilo garoonka magaalada muqdisho maalmoba hoobiyaa lagu soo garaac maalcadee waa tan adduunku inay ka digaleen daari kama soo degi karaan maalmo dhan ay xirnaayeen hoobiya lagu soo garaacayay oo ranweyga ay ku soo dhacayeen la garaacay waxaa arkaysaa hadda waxaa la laayahay taliya ciidan ciidanka soo hor istaaga waxaa ka dhacay taliyayaasha ciidamanka soo hor istaaga waa tan la dilayo ciidamada la qoray si khaldan loo qoray ee qabyaaladda loo qoray ee meelaha laga keenay aan la garanaynin ee la soo ururiyey ayaa ciidanka laga soo buuxiyey dabka ciidankana waa qaabka ciidanka loo soo qoraa sabab u ah lama hadli karaan sababta way dilayaanba talyaa badan baa la dilay talii ugu dambeeya lagu dada socota taas waa taas madaxweynaha wuxuu tagay dhuusmare wafar saddex bilood buu soo fadhiyey isagoo lugna laalaadinaya oo dagaalkii soo laabay ayuu halkan imaaday wuxuu dhanka kale xusay in boqolaal askari oo ka mid ah ciidankooda aan nolol iyo geeri toona lagu haynin cusweyn wax ka dhacay ilaa saraakiisi hubkii qaranka ilaa hadda waa la la'yahay boqolaal ciidan soomaaliya la la'yahay nolol iyo geeri lama hayo taliyaalkiisa taliyihii u muhiimsanaa hogaaminaya ciidanka aan lahayn ogtahay ilaa hadda nool igeeri wax sheegaya aan lahayn aadaya waa la taliya ciidankii oo meesha jooga wax ku dhac waa la socotaa masaajid cadaguud wax ka dhac waa la socotaa waxa tuulooyinka la qabto dhan dib loo qabso waa la socotaa afarta buuddo hataa shabaab baa qabsada shabeellada hoose ah sabiib iyo canoole meelaha u muhiimsanaa ee laga kowtalaalaya magaalada muqdisho shabaab baa haysta caawa ani guddi maalidan ku jiraa toddobaatan iyo lix kun oo ciidanka soomaaliya mishaar ku qaata guddi maalidan ku jira bajetka anaa sameeya waa toddobaatan iyo lix kun oo booliis iyo military iyo nabad sugid iyo asluub ah ee mashaarka soomaaliya lagu siiya kama hadlayo ciidanka darawiisha dowlad goboleeda kama hadlayo lix meel cadmis ka baxday kudhaaya ka baxday buurgaawe ka baxday cabdulbiroole ka baxday madhamaad ol erborka ka baxday ceelwaaqe ka baxday waxay ka baxday greenway ka baxday inta inta waxaa la waayay hal askari ciidanka geeyaa la waayay ciidanka daraawiishta jubbaland dib- ayaa- ayaa ayaa dib ula wareegay sharcigana waxaa ku qoran meel walba ciidamada admis ay ka baxaan ciidanka dowlad federaalka idaa saxiixaysa u inuu la wareego waay ciidan la wareega dowladda federaalk ayaa xilligan wajahaysa mucaaradyadii ugu xooganaa iyadoo ay sii kordhiyaan marba marka ka dambeysa xubnaha dhaliilaya warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan madaxweynihii hore maraykanka jo baiden ayaa waxaa ku dhacay xanuunka kansarka loo yaqaano war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynihii hore ee maraykanka jo baiden ayaa lagu sheegay in baiden uu ku dhacay xanuunka kansarka ku dhaca borostaataha warka ayaana intaa ku daray in kansarka uu ku fidayo lafaha ayna haysato xaalad caafimaad oo la xiriirta habdhiska kaadimareenka madaxweynaha xilligan talada haya ee trump ayaa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada waxa uu ku baahiyey inuu aad uga xun yahay warka la xiriira xanuunka baiden warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga waa naga intaa